أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku gohenana waxaa ka mid ah askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada bakool dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya taliska kufaarta afrikaanta ayaa loogu baaqay inuu iska bixiyo magdhowga dadkii ay ku laayeen soomaaliya ka hor inta aysan ka bixin dalka soomaaliya askarta kufaarta xabashida itoobiya ee duulaanka ku jooga deegaano ka tirsan wilaayada gadow ayaa bilaabay inay dadka iyo gaadiidka ka qaataan lacagobaad ah wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaasi mid ka mid ah saraakiisha riddada ee ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayaceen murtadiinta عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada bakool warkaas iyo war kaloo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay howlgal qorshaysan oo toogasha ah ka fuliyeen xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool howlgalkan waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ku dileen hal askari oo kufaarta xabashida itoobiya ah waxayna ku dhaawaceen hal askari oo isla xabashida ah kaasi oo la xaqiijiyey in dhaawaciisa uu halis yahay sidoo kale habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajid waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee mukuudo ee magaalada baydhabo iyadoona ciidamada mujaahidiintu dhowr jiho ka weerareen saldhigaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas ka dhacay magaalada baydhabo lagu dilay hal askari oo murtad ah mid kale oo isla maleeshiyaadka riddada ahna waa ku dhaawacmay ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku hayaa weeraro qorshaysanna la beegsada cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani taliska kufaarta afrikaanta ayaa loogu baaqay inuu iska bixiyo magdhowga dadkii ay ku laayeen soomaaliya ka hor inta aysan dalka isaga bixin cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi noo haya machad ka faallooda arrimaha amniga oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay ka hor inta aysan ka bixin soomaaliya midooda afrika waa inuu bixiyaa magdhowga shacabkii uu laayay taas oo lagu gorfeeyey wax ka mid ah dilalkii iyo tacadiyadii ay ka geysteen ciidamada afrikaanta muddadii ay joogeen soomaaliya ugu dambeyntii ku talisay in isbahaysiga uu bixiyo magdhowga dadkii uu laayay iyo hantidii uu burburiyey warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta ay geysteen dilal tacadiyo iyo gaboodfallo aanan xisaab lahayn kuwaas oo badankood ay geysteen sannadihii ugu horreeyey ee duulaankooda laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii ilaa laba kun koob iyo tobankii xilligaasoo ay madaafiican loo meeldayin iyo dilal bareera ay ka geysteen magaalada muqdisho kadibna waxaa xigay duulaankoodii ay ku soo qaadeen wilaayaadka dalka oo ay ku laayeen dad badan oo shacab ah xilli uu soo dhowaaday bixitaanka atmis lana filayo inay dalka isaga huleelaan dhammaadka sanadkan waa in midowda afrika iyo saaxiibadooda caalamka ay bixiyaan magdhowga dadkii ay laayeen hantidii ay burburiyeen iyo agabyadii ay biliiliqaysteen mana ugu sii jirto muddadii ay dagaalka kaga jireen muqdisho kolkaasoo ay laayeen dad fara badan ayaa lagu yidhi warbixinta dembiyada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ka geysteen soomaaliya toddoba iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa ku jira diiwaanka takhaariirta hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo baraha onleenku ay yihiin wax uusan iska indhitiri karin isbahaysiga waxayna soo xigatay qaar ka mid a warbixinada iyo diraasaadka wax ka qoray diiwaanada dhacdooyinkii guraacnaa ee ay geysteen ciidamada siliibiyiinta ee jooga soomaaliya kadib markii ay ka guureen magacii amisom lana baxeen admis waxay ciidamada halkoodii kasii wadeen dilalka iyo dembiyada ka dhankaa dadka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana muddada labada sanaa ee howlgalka amisom uu shaqaynayo ay geysteen gaboodfallo xanuun badan oo ka dhacay gobollada soomaaliya ciidamada ayaa dilal bareer ah duqeymo wuxuushnimo iyo xasuuq wadareedyo ulakaca ka geystay shabeellada hoose labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa lagu yidhi warbixinta qoraaga diyaariyey warbixintan ayaa sheegay in uu wareystay qaar ka mid ah dadka dhibanaah waa duqeymaha sida dadkii shacabkaha ee ay dhibaatada kasoo gaartay duqeyntii ay geysteen ciidamada yuganda bishii julaay ee lasoo dhaafay ee ka dhacday deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna sheegay in duqeyntaasi dhibaato kasoo gaartay dad shacab ah ayna burburisay guryo iyo xaafado ay leeyihiin dadka rayidka duqeyntan waa uu qirtay isbahaysiga admis dadka shacabka ah ee lagu laayeyna waxaa la geeyey cisbitaalka madiina laakiin ilaa iyo hadda dadkaasi ma jirto wax raaligelin ah oo la siiyey iskaba daaye in ay magdhow heleen waxaana la ii sheegay in qaar ka mida dhaawacyada ay ilaa iyo hadda ku jiraan cisbitaalka oo halkaasi lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad ayuu yidhi qoraaga warbixinta ayaa soo jeedisay in dowladaha maalgeliya howlgalka isbahaysiga ay dusha u ritaan bixinta magdhowga maadaama dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadu ka socdaan aysan awood u lahayn in ay bixiyaan maadaama aysan haysan dhaqaalo ku filan waxaana ay ka digtay inay ciidamadaasi isaga baxaan iyadoo aanan dib u eegis ku samaynin halka ay la eg tahay dembiyadii ay ka geysteen soomaaliya warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo la filayo in dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan laba kun labaatan iyo afar lasoo afjarayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee admis kooxda ridada soomaaliyana lagu wareejiyo mas-uuliyadda amni ee magaalooyinka dalka bisha juun ee fooda nagu soo hayso ayaa la filayaa in dalka ay isaga baxaan kumanaan ciidamo ah ugu dambeyntiina dhammaadka sanadkan lasoo afjaro howlgalkaas oo idil kooxda ridada soomaaliya ayaa walaa xoogan ka muujinaysa in ay ciidamadaasi isaga baxaan dalka waxaana ay gudbisatay cabasho ah in loo reebo dhowr kun oo askari oo ilaalin doona magaalooyinka waaweyn ee dalka maadaama aysan maleeshiyaadkooda ku filnaan karin in ay difaacdaan magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada afrikaanta ilaa iyo hadda ma jirto go-aanno laysla meeldhigay oo ku aadan masiirka kooxda ridada soomaaliya mana jiro jawaabo laga siiyey qayladhaanta ay u dirsadeen caalamka balse madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dawarsi ku maraya qaar ka mid ah waddamada deriska wuxuuna hadda booqasho ku joogaa dalka kenya halkaas oo markii afaraad uu booqday bishan oo keliya lamana ogo waxa uu kala kulmi doono madaxweynaha kenya oo maalmahan isaga dhigaya ninka keliya ee garab ku ah rabitaanka uu wato murtad xasan sheekh maxamuud mahadsanid dhuubow askarta kufaarta xabashida itoobiya ee duulaanka ku jooga deegaano hoostaga wilaayada gadow ayaa bilaabay inay dadka iyo gaadiidka ka qaataan lacago baad ah casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada xabashida itoobiya ay amar ku siiyeen saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta inay soo aruuriyeen lacagaha baada ay ugu yeeraan canshuurta lacagahan ayaa si toosa ugu dhacaya khasnada dowladda xabashida itoobiya warbaahinta ku hadasha afka axmaariga ayaa faafisay wararkan sheegaya in ciidamada xabashada itoobiya ee ku sugan gobolka gado gaar ahaan deegaanada xududbeenaadka dhaca ay bilaabeen qaadista lacagaha canshuurta ah cilwaradi ayaa sheegay in meelaha saraakiisha itoobiyaanka ay lacagaha baada ay ka aruuriyaan ay ka mid yihiin degmooyinka doolow iyo luuq oo ka watirsan gobolka gado wararka kale ayaa sheegay in saraakiisha xabashada itoobiya ku sugan deegaanada feerfeer iyo ceel berde iyo qurac joome iyagana ay qaadeen tillaabooyin kuwa la mid ah oo lacagaha baada ay uga qaadeen gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga etoobiya duulaan horena ku joogta dalka soomaaliya ayaa doonaysa inay guumaysto dadka shacabka ee soomaaliyeed iyadana usoo tafaaxiidatay boobka badda iyo beriga mahadsanid casaam wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya cabdinuur salaad guure waa taa'ib muddo hal sano iyo bilooyin ka tirsanaa maleeshiyaadkii ridada booliska maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaaba jubbaland kana howlgelaya magaalada kismaayo toobadkeenahan ayaa isaga oo wata qoraya booshkiisa kana soo baxay safka gaalada waxaa towxiidka loogu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose cabdinuur ayaa ka sheekeeyey habdhaqanka maleeshiyaadkii uu wakhtiga lasoo qaatay iyo qaabka uu yahay la tacaamulkooda bulshada ee magaalada kismaayo siday oola tacaamilaan bulshada way dhib badan tahay qaar waxaa arkaysaa askar ah oo mataqaanaa magaalada gudaheeda dadka markay marhayaan qori ku baaranay nin waxaa arkaysa gaari hortaagan oo qori ku haya oo la waraa tuur lacagta adoon tuur meesha kama dhaqaaqayso lacagta uu ka qaadaya lacag mataqaana ummadda waxa u qabanaya mehe waa lacag uu baad oo ka qaaday qaar waxaa arkaysa jiira habeenkii u galaya ummadda oo qori haysto oo taleefanada ka urursanayo marka nolol xun bay nimanka ku noolyihiin taleefanada ay urursadaan ay dadka ka dhacaan iyo mataqaana isbaarada waddada ay u istaagaan oo dadka xoog lacag oo qaadaan baada unbay ku noolyihiin nolol fiican kuma noolo nimankaas isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu toobadkeenaan si aadaa uga hadlay waxaa ku dhaliyay inuu ka soo baxo safka gaalada iyo sida uu ku soo gaaray degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale marka koowaad mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay mahaddiisa ay u sugnaatay marka ehelkaan xiriir la soo sameeyey ehelka markaan xiriir la soo sameeyey mataqaanaa marka aan arkay meesha gaalnimada iyo waxaa ka jiro anoo aan u sheegay ehelka waxaan ku wari meesha nolol ma taalla dad aan la joogana waxay ku noolyihiin gaalnimay ku noolyihiin waasin gaalnimay ku dhimanayaan marka waxaan is idhi aan qof islaam diinta yaqaanana marka horeba waxyaabaan ku arka waxaa ka mid ah salaadna ma tukanayaan ma soomayaan saka ma baxsanayaan waa niman mataqaanaa ilaahay xaalkooda og diin islaam nimankaas kuma jiraan anigu mataqaanaa nimankaas markan ku jiri waayo reerkan xiriir la soo sameeyey qaraabada marka qaraabada waxay ugula tashkiiliyaa mataqaanaa inaan ay walaadan isku soo dhibo oo lamaraantooda ay soo siiyaan kadib walaadan soo wacay waxaan la xiriiraya mataqaanaa alxamdulilah ilaahay u suurtageliyay maanta inaan ka soo baxo ugu dambeyn waxa uu ka hadlay toobadkeena cabdinuur salaad guure sida wanaagsan ee loo soo dhoweeyey isagoona ugu dambeyn baaq toobadkeenha u diray askartii uu kaga soo tagay safka cadowga waxaan la imaaday qori iyo boosh qorigii booshkeedii culimmada waa u dhiibay fartaan ka saaray waa lay lacageeyey lacagtiisina waan qaatay waan haystaa wallaahi farxadaan ku noolay alxamdulilah maanta meeshaan doonaan seexana meeshaan doonaan kasoo toosa xilligaan doonan waan shaqaysana xilligaan doonana waan seexana xorriyad lama dhihi karo wallaahi maanta maalintaan dhashaan moodaaba alxamdulilah hawadaa lageeye wallaahi walaalahayse ii soo dhaweeyen weligay bilaadan loo soo dhaweeye maarag waxaan farriin iyo baaq u jeedinayaa inay waxaas ay ku jiraan ay dabadherif la dhaho magaca dabadherif waayaan nin gaal mataqaana ay daba taagan waa dabadherif laasinna meesha ugu xun buu ku dhimanayaa marka waxaan leeyahay islaamnimadu mataqaanaa meeshay ku jirto meeshay inaga jirto ayna fahansiinaya walaaladiin diinta ninka kitaabka qur-aanka haye garabka ugu jira u dagaalamayo ninka mataqaanaa dastuurka laleeyahay u dagaalamayo way kala fiican yihiin ana waxaan dheela diinta islaamka soo raaca meeshaas meel xun weeyaan khaatam xumaa ku dhimanin dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu deegaanka kaamjiroon duleedka magaalada kismaayo uu ku soo bandhigay laba askari toobad keenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga kuwaas oo qayb ka noqonaya silsilad taa'ibiin ah oo maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay degmooyin ka tirsan wilaayadan mahadsanid abu ayman haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi noo haya isagoo sii wada dowraadka diiniga ah ee uu u qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada ayuu mar kale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale dowlad diiniga u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayay haweenka deegaanka waraha dhoobley ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad ay jeedinayaan qaar ka mid ah culimmada deegaanka oo dowladaasi qayb weyn ka qaadanayay markii ay dowladdu soo idlaatay ayay qaar ka mid ah haweenkii dowladaasi loo soo xiray la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo tibaaxay in dowladaasi ay ka faa'iideen waxyaabo badan oo ay u baahnaayeen waxyaabaha aan ku qaadana waxaa ka mid ahaa alcilmu cilmiga inuu nuur yahay oo barasho waxbarashadana ay fiican tahay oo la barto xaquuqda sawjeen sawjada iyo sawjka xaqa isku leeyihiin waxaa ka mid ahayd inay xanta iyo isku dirka ay dembi tahay oo allah subxaana watacaala xaggiisa looga fogaanayo ayadana la iska ilaalinayo dembigaas asaga aadkii aadka u weyn waxaa kaloo ka mid ahaa dowlaadka saddex birki oo noo socotay inuu xijaabku waajib yahay uu nagu waajibiyay allah subxaana watacaala oo laga rabo gabdhaha muuminaadka inay xirtaan deegaanka waraha dhowley dawlada cismaan bin cafaan saddex beri waxaan ku qaadanay maxay ahaaday gabadha iyo wiilka xaqa ay isku leeyihiin waxaan ku qaadanay taqwadan ku qaadanay ilaahay laga cabsado daruuso fara badan baan ku qaadanay cusmaan bin cafaan saddex maalmood waxaa ka mid ah in cilmiga la barto waxaa ka mid ahaa xuquuqda uu leeyahay xijaabka waxaa ka mid ahaa sida islaaxa baynanaas dadka dhexdooda in la wanaajiyo waxaa ka mid ahayd xuquuqda la isku leeyahay labada qof wada joogta xuquuqda isku leeyihiin sidoo kale waxaa ka mid ahayd in la isku baraarujiyo alla kacabsida dowradan ayaa noqonaysaa tii labaad oo toddobaadkan gudihiisa lagu qabto deegaanka waraha dhobley waxaana sidan oo kale dowradiiniya loogu soo xiray inta badan ragga ku dhaqan deegaankaasi mahadsanid bukhaari mid ka mid ah saraakiisha riddada ee ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayaceen murtadiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasee noo haya waxaa maalinba maalinka ka dambaysa sii kordhaya calaacalka iyo catowga ka imaanaya maleeshiyaadka murtadiinta ah ee markii hore ahaa kuwa lagu adeegto balse markii ay ku soo dhaawacmeen howlgalladii libaxyada islaamka noqday kuwo la dayacay islamarkaana hadda fagaarayaasha la taagan in cid wax u qabata aysan jirin misna soo bouqatay murtad maxamuud daahir waa sargaal murtad ah oo muddo toban sana ah oo ka howlanaa la dagaalanka shareecada islaamka ah islamarkaana u rarnaa maamulka ashacdola dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland wuxuu qayb ka ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo ku dhaawacmay weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo iyadoona halkaasi uu ka soo gaaray dhaawac culuskaasi oo ka dhigay mid naafa ahaa mar uu ka sheekaynayay siday wax u soo gaareen ayuu sheegay inay haysato daryeel la-aan iyo xaalad adag oo dhanka caafimaadka ah oo uu la nool yahay wuxuu sheegay in maamulka ashacdola dirirka ah ee jubbaland uu dayacay kadib in muddo ah uu ahaa mid lagu shaqaysto islamarkaana laga qaban la-yahay teleefoonada maxamuud daahir qamaan waxaan kursanahay ciidamada daraawiishta jubbaland gaar ahaan guutada labaad ururkeeda labaad orinteeda afraad baan ka tirsanaa muddo toban sana aha jubbaland difaacayay waan dhaawacmay haddii aan dhaawacmayna xamar baa qolo qaraabada oo qoyska ay soo qaaday qaab dowladnimo xataa meesha aan ka dhaawacmay oo sinta bidix ah shan xabadoodoo baasa igu dhacay kabacdi isbitaaladii uu bixin waayay xabadihii iyo birana uu sii geliyey markaa dhibaato badan baa ayaa igu haysata xamar ilaa intaa halkan aan joogay ma jirto haba yaraatee wax isoo booqday oo xataa isoo wacay yidhahda war xataa say tahay yidhahda maana arkin ilaa iyo intaas markii aan wacayna telefoonada lagama qabanayo waa laga qaban waayay telefoonadii waa laygu dayacay runtii meesha aad baa laygu dayacay dagaal toosaan ku dhaawacmay waxaan ku sugnay baarsa guuriya buulguud meel u dhexayso singaleyd la yidhahdo yaan kusoo dhaawacmay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa marka ay ku dhaawacmaan howlgallada mujaahidiinta noqda kuwa layska tuuro oo aan waxtar lahayn iyagoo durbo bilaaba inay ka calaacalaan warbaahinta iyagoo sheegaya in la dayacay oo cid wax u qabataa aysan jirin mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu